zabuurada iyo cutubka boqol iyo sagaal iyo afartanaad rabbiga ammaan rabbiga gabay cusub ugu gabi oo ammaantiisana shirka quduusiinta kaga dhex gabi reer binu israa'iil kii iyaga uumay ha ku reereeyeen oo reer siyoonna boqorkooda ha ku farxeen magaciisa ciyaarta ha ku ammaaneen oo ammaan ha ugu gabiyeen iyagoo sita dab iyo kataarad waayo rabbigu wuxuu ku farxaa dadkiisa wuxuu kuwa camalka qabowna ku qurxin doonaa badbaado oo quduusiintu ammaan ha ku reereeyeen oo farxad ha ku gabiyeen iyagoo sariirahooda jiifa ammaanta sare oo ilaah afkooda ha ku jirto seef laba aflowna gacantooda ha ku jirto si ay quruumaha uga argutaan oo ay dadyowgana u ciqaabaan si ay boqorradooda silsilado ugu xidhaan oo ay raggooda goobtaana jeebooyin bira ugu soo xidhaan si ay iyaga ugu soo dejiyaan xukunka qoran quduusiintiisa oo dhammuna waxay leeyihiin sharaftan rabbiga ammaana